عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب فضل الجمعة baabu bayaani fadli ljumucati jumcadu fadliga ay leedahay caddaynteedii ayuu baabkiisii yahay xadaanaa cabdulaahi bni yuusufa qaala akhbaranaa maaliku can sumayin mowla abi bakr bni cabdiraxmaan can abi saalixin asamaani can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi sanadka kolley waadadaynu dhammaan soo wada aragno dee kitaabkana ku soo noqnoqdo asamaanna waa nisbo uunoo waa shaqo uu qaban jiray bay nisbadu tahay magaciisa dakwaanba abuu saalix la yidhaah asamaan beddelkeeda azayaatna way yidhaahaanoo labaduna waa nisbatun ila samn waa subagga uunoo malaa uu keeni jiray kolley iyo zaydkuna waa dee waa shaqadiisi iyo xirfadiisiiyo tanbay azayaat iyo asamaan uu yidhaaheena magaciisu waa dakwaan abuu saalix wuxuu dhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh man iqtasala ruuxa maydha yowma aljumucati jumcada maalinteeda maydha qusla ljanaabati ka qusli ljanaabati maydhiga janaabada oo kale taasoo kale u maydha uma raaxa taga oo xaggii masjidkii iyo meeshii jumcada lagu oogaya ayuu qabtay fa kaannamaa dee kollayna halkan riwaayad dambeba way riwaayad dambeba way kuba iman dariiqan maaliku kuba warinayana ruwaadda maaliku way kuba wariyeen oo fi saacati aluulaa weeye uma raaxa fi saacati aluulaa cibaarada dambeba fi saacati thaaniya inooguba imanee saacadda hore taga oo xaggii masjidka u kaca fa kaannamaa waxaaba uu kaba dhigan yahay qaraba isagoo sadaqaystay oo u bixiyay isagoo ilaahay u dhowaanaya badanatan neefgeela ta'danna litaaniis maaha awriye halba halkan waa isku mide waa lilwaxda waa mira mid ahaan weeyo neefgeela isaguo sadaqo ula baxay kollay badanana inta badan geela ayay kuba khaas yeelaan oo waxay dhahaan geela uunbaaba badana lagu magacaaba ama hadye geela iyo lo-da iyo adhigaba hadyi haddii la leeya uu ku wada dhaca malaa dee badankeedan weyniyo tanbaaba badana looguba magacaabay waxyaalaha ay hadyiga u wadaanna way naaxin jireenoo waaba taasaa iyadna umuurahani kaba imanayo waman raaxa ruuxa taga waxba imaka caraabid la caraabaya maaha oo gelin dambe markaa laguba fasiro marka zawaal gaadhow nin la tegayo oo saacad yaroo kooban lagaba dhigo laxadaad ah uman raaxa waa macna almudiyi iyo dahaabun weeye uman raaxa ruuxa taga fi saacati thaaniyati saacadda labaad fa kaannama waxaabu kaba dhiganya isaguna qaraba isagoo sadaqaystay oo u bixiyey dee taqaruban lilahi tacaala baqarata neef lo ah ta'duna tan saas oo kale waa lita'niis ma aha ee waa lilwaxda hadday dibi tahay iyo hadday tan lafdigu uu kuba dhacaya imika halkan markay noqoto waman raaxa ruuxa isagu taga fi saacati araabicati saacadda afraad fakaannamaa qaraba dajaajatan waa xabad digaaga ta'duna waa tii hore aynu nidhi unbay halkan laba mid tahay xabad dajaaja nin la baxay oo sadaqaystay ayuu xagga fadligii ajriga la mid noqonaya haddawaana tabkiirka ajrigii kaba imanaya ajrigii salaada maaha waman raaxa fi saacati alkhaamisati saacadda shanaad ruuxa isagu taga ee xaggii masjidka uba kaca fakaannamaa qaraba baydatan xabad beeda ruux la baxay oo kale ayuu la mid yahay faidaa kharaja alimaamu imaamku marka uu soo baxo oo imaamku dee waqtigaa zawaal ee uu kollay mimbarka fuulayaa soo bixitaankiisu yahay ama aqalkiisii markaa ka soo baxo ama meel dee masjidka kaba mid ahay ou kaba yimi oo isagu uu sii fadhiista haba noqotay hadduu marka uu soo baxo dee mimbarkii baan u fuulayaa wax kale ma hadhsana xadarat ilmalaa'ikatu malaa'igtiibaa imanaysa way soo ururayaan meelihii ay fadhiyeen oo kadimada masjidka ah ayay ka soo kacayaan malaa'igtana malaa'igta xafadada ahayd ee shakhsi kasta la socotay maaha oo malaa'ig kale oo wadiifadoodu ay tahay dadka iyagu masjidka imanaya maalinta jumcada imanaya inay qoraanee si ay usoo kala horreeyaan uba qoraan oo kaa saacadda hore yimi iyo kaa labaad iyo saddexaad iyo si ay usoo kala horreeyaan ayay iyagu qorayaan suxuf iyo waraaqo ay haystaan oo loo soo dhibo nuurana sida lafta xadiid kuba yimi ayay kuba qorayaan bal taasba weeye marka kol haddii laakiin imaamku soo baxo mimbarka uu fuulo way ka soo kacayaan kadimadii oo waraaqahoodii iyo suxuftoodii way laabayaan oo wax dambe iyo cid dambe markaa soo gashay ma qorayaan oo dadka waana cinda zawaal waqtigaas salaad khudbadii baa bilaabmaysa ma qorayaan waa qoritaankii ku tacalluqsanaa xaggan tabkiirka iyo in hore loo yimaado taas qoraata suxufta walow dee ruuxii markaa yimi salaadii hadduu xaadiray salaadii uu tukaday oo dee salaadii ay isaga qornaanayso xafadadiisiibaa iyadana taa qoraysabe laakiin malaa'igtan shaqadoodu iyo wadaa'iftoodu ay tahay taas kol hadduu imaamku soo baxo kadimadii way ka soo kacayaan waraaqii way laabayaan sida laftiga xadiidkaba kuba yimi kale yastamicuuna dikra iyagoo dikriga dhagaysanaya xalay dhagaysanayaan dikriga dikruna waa khudbadan dee mawcidada iyo waanada iyo taa kulansatay iyagoo dhagaysanaya bal xadiidku kolley waa xadiidin shaarixuna uu sharaxiisa dheereeyey fadligii jumcadna waa inooguba suganyoo kallihiddii loo kallahayay jumcada ee hore loo tegayey waa kanoo waxay la mid noqotay dadka iyagu xoolahan sadaqo ula baxaya sidaa loo kala horreeyo oo kale ruuxaa hore u yimina laba cibaado ayuu kulansanayaaoo cibaadadan dee lagaba cabiray fakaannamaa qaraba badana fakaannamaa qaraba baqaro cibaado maaliya iyo cibaadadii badaniga ahaa ee isagu bal waxa weeyaan dee looba yimee dee salaadii jumcada uu tukanayay ah waana khusuusiya ama arrin gaara oo iyada jumcada un uba sugan oon salaadaa kale aanay la lahayn oonay la wadaagsanayn oo tan baa imaamku ugaba cabiray fadliga jumucada xagga bal cibaaraadkana man iqtasala qusla yowma aljumucati qusla aljanaabati ee kolley maydhiga iyo xukunkiisa hore inuu usoo maro casharkii xalaytu inooguba sugnaa in ruuxa maydha ee qusla aljanaaba bal laba macno ayay halkan culimmadu ay ishaaraan ama ay sheegaanba mid weeyaanoo inuu dee qusla aljanaabati masdar maxduufa uu nacti u yahay waana sidan kuba laqbeeyey markii hore waman iqtasala ruuxa maydha yowma aljumucati maalinta jumcada quslan maydha maydha maydhasho ka qusli janaabati janaabada sida looga maydho oo kale oo markaa macnuu uu yahay dee marka ruuxu janaabo ka maydhanayo jidhkiisa meel ka mida kama tago madaxa waa maydhaa inta kalena waa maydho hagaag buu jidhka u wada gaadhsiiyaa marka maydhigu biyo dee adraafta qaarkood laguba shubo haddii la doono madaxii lagaba daayay maaha waa maydhi dhan jidhkii la wada gaadhsiinayo oo laba mida matalan kaa janaabada ruuxuu kaba maydho oo kale bal taasba weeye kolley aktar ahlicilmina waatay kuba fasireen halkan culimmada qaar baa iyada kaba dhiga tan iyadoon waxba masdar maxduufa sifo loogaba dhigin idhaaha man iqtasala ruuxa maydha yowmaaljumucati quslaljanaabati janaabada maydhigeedii maydha waa janaabo maydhitaankeed bay markaa taa ay leeyihiin waxay ishaaraba u tahay dee waxa weeye la kulankii uu ruuxu ehelkiisii laba kulmayey dee jumcada ka hor uu laba kulmayey cillana ay kaba dhigeen ama xikmadaba ay kaba dhigeen ruuxu waa tegayaa waa baxayaa dariiq buu marayaaye bal naftiisii waxyaalaha ka hor imaniyo umuuraha ah sideen ishiisiiyo waxyaalahaasi aanay waxba ugaba dhicin naftiisii aanay meel kale iyo hami kale aanu kuba soo dhicin oo bal matalan markaa taas waxaana jirta xadiid asxaabu sunan ay wariyeen oo man hasala yowma aljumucati wakhtasal kolay laba riwaayuu leeyahay man hasala yowma aljumucati wakhtasal wabakara wabtakar bal matalan wamashaa walam yarkan bal xadiidkaas cibaaradiisa hore haddii aan idhaahno hasala iyo ikhtasal oo la takhfiifiyo kollay dee macnahan ma keenayso oo ama ninka ruuxii dee madaxiisa kolkolbaa madaxii duhuni iyo waxbuu yeelan karaaye barhkood way kuba fasireen man hasala ay man hasala ra'sahu wakhtasal oo waa ziyaada tandiif ee haddii la yidhaha hasala oo kollay tadciifkani uu keenayo dee wix isaga gudbaya oo ah inuu cid kale ku xambaaro maydhitaankii waa u maydho cid kale oy macnaha ay yidhaaheen waxay ishaaraba u tahay la kulankaa taas dee haweenaydiisii laba kulmayo iyadiina kuba xambaarayo inay maydhato markaas iyadiina kuba xambaarayo inay maydhato markan hasala oo min ataqsiil ah dee bal maalan taa laba yidhaaho ayay halkan oo kalena ay laba doonteeno waa aimada qaarkoodna sida axmed iyo qowl isaga lagaba soo naqliyey oo arrintu ay noqonayso xamlu lmar'ati cala liqtisaali dalika alyowm janaabada uu kaba maydho marka kolley masaa'il baa meesha iman kara ruuxii haddii dee janaababa ay kuba timaado jumcana way joogtaa dee hadduu janaabadii qabla duluuci ilfajri kaba maydhay jumcada maydhitaankeedu waa bacda duluuci ilfajri wax fajriga hortii lasii maydhaa ma jirto oo dee waayo quslu yowmi aljumucati baynu soo marray waa qusli loo idaafeeyey maalinta jumcaha maalintuna duluuculfajri bay ka bilaabmaysaa ee wixii ka horreeyey kolley caamata ahlicilmina qowlkooda weeye mala awsaaciyabay waxyaale kaba soo naqliyaane taaba weeyo hadduu waqtigaa maydho dee labadii isma gelayaan laakiin arrintu hadday noqoto dee intaa duluuculfajri ama waqti kaba dambeeya ay noqoto oo kale labadoodii ma israaci karaan hadday niya jirto ha way israacayaanoo uu dee janaabana waa niyooday qasrigii jumacadana waa niyooday meyr labaad uma baahna ee way u noqonaysaa kiibaa xadadkiina ka kor yeelaya jumcada maydhigeedii dee tandiifka loogaba jeedayna uba noqonaya bal haddii aanu laakiin niya meeshii aanay jirin oo uu janaabo uu niyoodo kolley qasrigii jumacadu bacd alculamaa tadaakhul bay halkan kaba dhigaan kolley koladday isku mid yihiin waana kolley wej madhabka shaaficiya xanaabilada iyo kuba sugan oo intaasna lagu kaaftoomi karo ee wejka labaadna may eh kol haddaanay niya jirin acmaashana niya dee bal maalan loo baahnaaye inaanay maydhigaasi uba noqonahayn oo u baahanaya maydhi dambe bal taasba weeye hadduu dee jumcadii uu niyoodana kolley bal jumcada maydhigeedii xadadkii kama kama kor noqonayo kol haddii aanu niyada qusla markaa janaabana aanay laba socon bal waa taas umuurahan inta dambe xadiidka waxay nooguba sugan dee horta tabkiirka iyo in hore loo tago iyo mubaadaradu fadliga ay leedahay saacaadka halkanna kolley waa saacaadkii maalinta dee waxa weeyaan shan saacadoodna meesha way taallaa dee kolley saacaadka way kala yaryaraan karaan maalintu jiilaalkii iyo xagaagii isku mid maha way kalaba dheeryihiin saacaddu intan aan saacaddu naqaano way ka badnaan kartaa kana yaraan kartaa bal matalan taas oo kale bal waxa weeyaan se loo soo kala horeeyo ayaa loo kala fadli badnaanaya de saacaddii hore haddii dhowr ruuxoo kala dambeeya ama waxoogaa kala dambeeya yimaadaan walow badanadii ay wadaagsanayaanna dee haddana ka midba midku kasii horreeyeyna badanadu way kasii mudnaanaysaa un oo way kasii fadli badnaanaysaa un tii uu helayay le bal adigu saacaadkaa weya waana say dee kolley culimada mucdamkoodu qabaan waana meeshan kolleyta imanaysa oo haddii la yidhaaho waa markaa zawaalku gaadho jumcada waqtigeedii galo waana laxadaad ladiifa oo kale umuuraha caynkana qusli iyo waxyaalahaas iyo wax dee tartiibtani kolley ma dhammaanayso waana dee imaam maalik iyo qowlkiise laakiin aimadu taa ay kuba khilaafsan yihiin ay kaba dhigaan tabkiirkan jumucada inaanay agtiisa iyo in hore loo tago aanay agtiisa sunnaba ahayn saacaadkana ay kuba fasirayaan laxadaad kooban oo waqtigaa zawaalkee laakiin xadiidka daahirkiisa iyo axaadiidu taa ma keenayaan aimada kalena taa way kuba khilaafsan yihiin iyadu bal maalan taasba weeye arrinta kalean u yar dambaysiinayana waxa weeyaanuun man iqtasala yowma aljumucati qusla aljanaabati uma araaxa in ruux waa maydhay maydhigaa dabadeed buu tegay umadani tartiib way keenaysaa miyaa arrintu ay noqonaysaa ruuxu markaa uu isagu maydhoba inuu baxo waa iskuba xigaani hadduu intuu maydho iska fadhiyo waxyaalo kale iska qabsado hadduu doono magaalada iskaba galo marka dambena uu jumcadii yimaado maydhigaasi uma tirsano taa miyaa la odhanayaa mise oo waxa weeyaan waxa loo baahan yahay dee itisaal maydhigiisii hore iyo tegitaankiisu ay xidhiidhaan oo kale bal matalan mise waa kolley lafdigan sumana dee taraakhi way keenaysaa waqtiguna intaa waa kaba badnaanayaan intooda badan intay raajax yeelaan kol haddii dee qusligan maalintii loo tiirinayo waqtigii maalintii jumcada uu dhacay haddaanu horeba u tegin bal waxa weeye oo uu mar damba tago ha qusligii ku celi loo odhan maayo ee way u noqonaysaa allahuma laakiin waxay culimmadu yidhaahaan haddii dee intaas uba dhaxaysa ay dhici karto sida waqtigan kuloo kale dhidid iyo waxyaale uu yeelanayo waxaa aada u fiican inuu ku dhoweeyo maydhigiisii waqtiga uu tegayo inuu maydhigiisii ku dhoweeyo si dee bal maalan arrintii waxaa looga jeeday caraqan suulinteeda iyo tandiifka iyo waxyaalo haddii wax intaa isbedelaya ay yimaadaan waanay jiraan bacd alculamaa iyagu leh waa inay xidhiidhaan oo bal kalaamkoodu yahay haddii intuu maydho dabadeed ama uu joogo ama waxa weeye xataa weysadu kaba jabto miyuu soo celinaya mise ma soo celinaya kalaam culimmadu leeyihin waa jiraa bacdigoode laakiin bal waxaan leynahay daahirka xadiidka iyo intooda badan intay kuba tegayaan taasba weeye inta ugu dambaysana malaa'igtu waa malaa'igta baan leenahay albaabaday joogaan axaadiid kalena way ku timo kadin kastaba laba malag baa jooga say dadku usoo kala horreeyeenna qoraya marka kol haddii iyagu ay ka soo kacaanna wixii markaa dambe yimi cinda zawaal yimi suxuftooda ma gelayo walow dee hadduu salaadii tukaday salaadii uu ajrigeedii yeelanayo markaa taasba weeye in umuurahan ah in kolley fadliga jumcada iyo bal ajriga badanee lagaba heliyo kafaaradana kolley mala umuurahan qayb bay kaba wada mid noqonayaanba weeyaanoo adugu intaas bal xadiid baa ku yimi shaarixuna uu soo naqlinayo halkaasay fadhiyayaanbo malaa'igtu haddii dee markaasaa barhkood barhka kale dee ruux ay yaqaaneen iman jiray oo waayeenba inay odhanayaan maa xabasa fulaanan hebel maxaa helay oo dib dhigay allahuma in kaana daalan fahdi wain kaana faqiiran fa aqni wain kaana mariidan facaafi ibnu khusayma wariyey ilaahw hadduu hallowsan yahay oo dee dalaal ama dee waxyaalo kuba yimi uu u hadhayna ilaahw soo hadee haddii waxaan faqr iyo waxyaalo reebay ay jiraanna hani yeel haddii xanuun iyo waxyaalahaas ay reebeenna caafi kolle ibnu khusayma wariye shaarixuna waa inoogba wada marka taas waxa weeyaan wuu soo naqlinayaa bal umuuraha xadiidkan dee intaasna way kaba badan tahay shaarixuna kolley aad buu abwaabtan imakaan hayna xadiidkii uba dheereeyey ama axaadiidan sharaxoodiie bal umuurahaas baa si casharku inoogu socdo aan kuba gaabsanaynaa baabun hore sidan usoo ogaanayna markuu baab yidhaahay aanu waxba raacin waa fasal kii hore kaba mid ah taasba weeye kii hore kaba mid ah in kolley xadiidkana dee waa xadiid horeynu soo marro casharkii xalay nooguba jiro maydhigii jumcada iyo bal taas adkeyntii ay kuba sugnaatay oo iyo waxa weeyaan markaa jaanibkii tabkiir marka ay noqoto ee cumar ibnualkhadaab markuu ku canaantay cuhmaan ibnu cafaan dibdhiciisii waa inay agtooda tabkiirku macruufu kuba ahaa oo barhkood arrinka sheegteen oo camalka madiinaynu kaga dunaa oo sidaa u kaba duwanaa tabkiiriyana agtooda kuma sugnayn arrintu inaanay taasba ahayn oo jaanibkaasba weeye gees kalena in bal waxa weeye dee imaatinkaa hore looba yimaadaa haddii fadli weyn aanu lahaynoo ruuxii dhaafaya dib dhacay cumar majmacaa dhan isagoo jooga saxaabigaa weyn kuma canaanteen oo dee wal markaa fadligii aynu baabkii hore inooguma baabaysnaa waa xaggu kaba gelaya xadiidka inoo soo socdaaye bal waa fasalkii hore kaba mida wuxuu uhi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaana abu nucaymin qaala xadaana shaybanu can yaxya can abi salamata can abi hurayrata kolleyna waxaan filayaa haatan inaan dabdinay oo abu salama yaxyahan ka horeeye kaba warinaya inuu yaxya ibnu abi kaiir iyo haatanay taasi inoo dabdisan tahay wuxuu ihi abu hurayra ana cumara radia allahu canhu cumar baynamaa waqti huwa isagu yakhdubu uu khudbaynayo yowma aljumucati maalin jumca id waqtigaa dakhala waxaa soo galay rajulu ninbaa soo galay ninbaa soo galay kolley waa cuhmaan ibnu cafaan muslim iyo aymo kaleba magaca way sheegeen fa qaala cumaru cumar baa wuxuu ihi khudbadda dhexdeedii xadiidka xalaytaan hogaag aan ku soo joogsanno soo sharaxne waa laqbaynaynaa une lafdiganna xalay maynaan soo araga waxaynu soo aragnay ayatu saacatin haadih laakiin lafdigan xalayba waan sheegnay waana alfaadee cumar yidhi oo ruwaadda qaarkoodba ay barh soo naqliyeen lima taxtabisuuna maxaa uga dib dhacaysaan can isalaati waa tabkiirkii buu leeyahay waa kanoo waqtii khudbaddii uu bilaabay buu soo galay wakhtigiida ay ahayd hore in loo yimaado waa kadib dhacay shiqa- inshiqaal kuba yimid daraaddeed maxaa salaada aa uga xabaasmaysaan uga dib dhacaysaan faqaala arajulu ninkiibaa wuxuu yidhi maa huwa shanigu ma ahaanin ilaa an samictu inaan maqlay u mooye annidaa macnaa waxbaa dee suuq buu joogay waa iloo waxbaa dee adigu hawl buu kuba jeeday marka waqtigiiba inuu soo dhow yahay ayaa malaa taas uu kaba qaafil noqdayoo ma ahaanin shanigu ilaa an samictu inaan maqlay u mooye annidaa dhawaaqii waa aadaankii oo tawadactu fatawadactu maba maydhan eh dee degaan si aan u soo gaadho inaan usii dib dhicinaan oo markii horeba dib dhacay ayaan weysaystay faqaala cumar baa wuxuu ihi radia allahu canhum alam tasmacuu miyaydaan maqlin annabiya sala allahu calayhi wasalam qaala inuu yidhi idaa raaxa axadukum waa si aan xalay soo sheegnay maha marka uu tago dabadeed inuu maydhanayo ee guryihii baa lagu soo maydhanayaaye waa idaa araada rawaaxa weeye marka axadkiin tago macnaa marka uu doono inuu tago aljumucati ila ljumucati jumcada xaggeeda uu u kaco falyaqtasil ha maydho rasuulka ilaahi inuu saa yidhi miyaydaan maqlin taas buu yidhi ad xadiidku waa xadiidkaan xalay soo maray baabu duhni liljumucati baabu isticmaali duhni waa duhni waa wixii lagu dhaashanayey saliiddii iyo madaxa iyo dee wej adigu jidhka laba marsanayay waxaa dee meelaha laba mariyo isticmaalkii duhniga maalinta jumcadoo dee kollay jumcadii waa mid macaaweyn baa la ysugu imanayaa maydhigu waa ta aan soo marreen bal rasuulka ilaahay waajib inuu yahay ruuxii muslimkaa uu kaba cabiray taasaynu xalayba soo maray in waxyaalihii kale keenayay ruuxa dee isnadiifin daahir iyo baatinba uu nadiifiyana jumcada waa la farayaa ruuxiina waa lagu adkaynaya maxaa kaba mid ah ruuxu markuu dee maydho waaba tanoo dee waaba waa la marsadaa waa la dhaashadaabe duhnigii isticmaalkii duhniga taas buu baabkeedii yahay baabuduhni markaa daalka markaan domino dee waa shaygii waa ismigii shaygan waxaan lagu dhaashanayo ama lagu subkanayo magaciisii weeyo saa daraaddeed baan mudaaf isagaba qadaraynaayo baabu isticmaali duhni waa duhniga isticmaalkiisa baabkii waaya ljumucati liajli jumuca haddii daalka la fadxiyo kollay macnihii mastar ahaan buu noqonoo lafdiga isticmaal uma baahna oo dee dahn dahanaya markaasoo yadhanu dahnan oo macnaa u dhaashaday inoo dahn waaba dhaashigii ama subkashadii la subkanayo la dhaashanayey la marsanayo waxaas bal dee loo isticmaalo un duhniga liljumucati liajli jumuca xadaana adamu qaala xadaana bnu abi diibin can saciidin almaqburiyi qaala ahbaranii abi can ibni wadiicata can salmaan alfarisiyi qaala anahu qaal bal sanadku kollay inteeda badan dee ibnu wadiico mooye waa dad aynu soo aragnay aadam ibnu abi iyaas iyo ibnu abi dibi moxamed ibnu cabdiraxmaan abudibiguna abtirsiintiisu meel dambe kaba gelaya oo dee malaha odayga saddexaad iyo meelaha afraad baabuu noqonaya saciid ulmaqburi horeynu usoo wada aragnay saciid ulmaqburi wuxuu kaba warinayaa aabihii abu saciid oo isagana almaqburi un laba idhaa kaysaan oynu isagana soo aragnay maxaa laakiin sanadka inoogu sugan can ibni wadiicata kolley ina wadiicahan cabdullaahi bnu wadiicaa la yidhaha sida sharaxaba inoogu sugan xadii bukhaarina xadiidkan oo keligii ku leeyahay siduu shaakhu ama shaarixu inoo faa'iideynaya xadiid labaad kuma laha macnaha horena umaynaan soo arag dibna inooguma dambeeyo xadiidkan keliya ayuu kuba leeyahay waana nin taabici oo aada iyo aada u mudnaa siduu halkanba kaba cabiray waana nin ansaara oo reer madiinaa taqriib siduu ku yidhaahna suxbadiisa waa la ysku khilaafsanyo barhkood baaba suxbo u sugay laakiin taasi inooma sugna barhkood baaba yidhi waa saxaabiya inoomama sugnaa bukhaari iyo ibnu maaja ayaa wax ka wariyo bukhaarina xadiidkan keliyaba weeye maalintii xara ama yowmulxara saddexiyo lixankii hijrada ayaa la dilay dadkii badnaa reer madiine maalintaa la laayay buu kaba mid ahaa cabdullaahi bnu wadiica markaa in salmaan alfarisna waa saxaabigii qaala wuxuu yihi haddaba qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi baa yidhi laa yaqtasilu ma maydhanayo rajulu nin yowma aljumucati maalinta jumcaa oo shakhsi ama rajulkii ma maydhanayo maalinta jumcaa wayatadaharu ma dahaaro qaadanayo oo ma sadaaca wixii uu karee min duhrin wa ilaa waa dee isagoo kuba xeel dheeraanaya tandiifkii iyo isnadiifintiio waa almubaalaqa fi tandiif baa tan dambe loogaba jeeda waa maydhay haddana wixii uu karayee dee istahiritaana markaa lama yimaado wayadahinu maxalushaahidku halkan weeye walaa yadahinu waayo ma subkanayo ma dhaashanayo min duhnih waa duhnigiisii gurigiisa uba yaalay aw yamasu min tiibi beyti haddii aan duhniyi jirinbana ma isticmaalayo ma taabanayo adu yaanu badnaaninba weeyaane dee waa asiibitaankii diibka wax lagaba asiibaysan xalay soo marre min diibi beytihi aqalkiisa diibka yaalla xataa hadduu diib kala waayo kii haweenaydiisu ay lahaydba weeye uma yakhruju markaa uu baxo falaa markaas uma laa yakhruju falaa yufariqu aanu kala geyn baynahayn oo markaa uu tago masjidkii laba ruuxoo dhinaca isku haya dee halkii bannaan ha fadhiista weeye inuu dadkii dhibo maaha inuu ka taltallaabsado maaha ee aanu markaasna kala durkin laba dhinaca iskuba hayay oo taase halkii bannaanaydee dee inuu fadhiista unba weeye uma bacdiyeed yusalli uu tukado maa kutiba lahu wixii loo qadaray ma xadaysna maalinta jumcadana xataa cinda zawaal dee nahyi markaa cinda alistiwaa nahyigii yimi inaan waqtigaasi waqti salaadeed ahayn waqti jahanamo la shidan la shidana ay tahay iyada maalinta jumcada jahanamana lama shido salaadana laysuma diidayo iyada oo waqtigaas ee wixii isaga loo qadaray ee ilaa inta uu imaamku ka soo baxayo ama mimbarkii uu kaba fuulayana salaadii way bannaantoo way furan tahay weeye uma yusallii maa kutiba lahu uma yunsitu markaa aamuso idaa takalama alimaamu imaamku markuu hadlo dee hadalkiisuna waa markaa uu khudbada bilaabo ilaa macnaha haddii uu shaksi waxyaalahaasoo dhammi ajrigan ama fadliga inoo soo socda umuuraha isugeynteedu kaba ratimayaaye ilaa oo la helo shaksi sidaasa waa maydhigii wixii uu karaya duhriya inuu laba yimaado duhnigii baabku inooguma baabaysnaa amase diib uu marsado markuu masjidkii tagana cid aanu dhibin tallaabsi uu kaba tallaabsaday iyo bal waxa weeyaan kala durkin dee dad dhinaca iskuba hayuu kala durkiyo wixii loo qadaray inuu tukado hadduu waxaasoo dhanba sameeyo marka khudbadu bilaabantana uu aamuso inna aanu hadlin qufira lahu waa loo dhaafaa maa baynahu wa bayna aljumucati alukhraa wixii isaga u dhaxeeyey macnaha waa yoomkiisaas uu camalkaa xasanadaa weyn laba yimi iyo wa bayna aljumucati alukhraa jumcadii kale macnaa yoomka jumcada ee uu acmaasha laba yimi dee waa xasano weynuu laba yimi haddaba yoomkiisa iyo jumcadii kale jumcada kale la sheegayaana ta soo socota maaha ee waa tii horee tagtay xadiidku saasaaba dee axaadiid kale ay noo fasirtay oo inooba caddaysay bal saxiixa muslim iyo waxaababa yimi saddex xesho oo ziyaade ana waa loogu darayaayo ilaahay baa yidhi man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha ruuxa xasano sameeya toban xasanoo lamida ayuu ajrigeed leeyahay ama u sugnaatay jumcadii uu waxyaaleeba yimina xasanay noqotay markaa toban xisho ayaa dembigoodii loogu dhaafayaa jumcadaa uu joogiyo jumcadii ka horraysay iyo weliba saddex xishoo loogu biiriyey intaas dee waa haddaanu wax kabaa'irana kuba dhicin si alfaad muslim ama xadiid muslim kuba timi oonu dembi kabiira ah kuba dhicin waa lagaba dhaafayaa ilaa qufira lahu maa baynahu wa bayna aljumucati alukhraa bal xadiidku kolley wayadahinu min duhnihi bay ahaydba weli abwaab kalena way noo dambeeyaan baabkuna axaadiid tiibka iyo waxaa duhniga kuba tacalluqsanna way nooguma dambeysaaye laakiin bal xadiidkan aan hayno kolley dee fadligiis horta waa inoo cadiya wataan laqbayno fadligii waa waxino axaadiid kalena macnahan way nooguma timi laakiin xadiidkan salmaan gaar ahaan ee bukhaarisan halkan uu kuba wariyey wuxuu kaba mid yahay axaadiidtii xaafidu casrih waa xaafidkii waqtigiisu waa daara qudni uu hadal kaba keenay bukhaari saxiixiisa macnaha waxaa jirta axaadiis waxoogaaya oo dee waxa weeyaan daaraaqun iyo rag kale labada saxiix ay ku naqdiyeen kolle axaadiidaasi dee waxoogaa way noqonaysaa haddii laysu geeyo ilaa laba boqol iyo tobaneyo xadiid way noqon marka axaadiidta waxaa kaba mid a waa xadiidkan waxaan filayaa marka kitaabu dahaara aan kaba soo tirino waa xadiidka sagaalaad axaadiidta kalaamku kuba yimi kalaamku maaha axaadiidan in la leeyahay waa daciif oo axaadiidii kale ee saxiixayd ee kitaabka de way ka duwan yihiin laakiin bal kalaam lagaba jawaabay ayaa kuba yimi kolley kalaamku kaba keenayna waxa weeyaan saciid ulmaqburi baan haynaa oo xadiidka wariyey isagaa waxaa la yidhi siyo kala duwan ama ikhtilaaf baa meesha jira xagga riwaayadan sida loogaba wariyey ibnu abi dibi makasan buu ugaba wariyey akhbaranii abi can ibni wadiicata can salmaan alfarisiy nin kaloo maxamed ibnu cajlaan la yidhaahaa halkaa salmaan ayuu abudar ayay riwaayadiisa dhacday iyaduna waa arrin kale oo marka laega ibnu cajlaan nin kaloo abumacshar la yidhaahaa oo isaguna dariiqan kuba wariya salmaan iyo abudartoona ma sheegin xadiidkii mursal buu kaba dhigay cubaydullaahi alcumari ninkii mudqinkaa cubaydullaahi ibnu cumar ee aada u idqaanka badnaa xaafidka ahaana xadiidka isagoo saciidulmaqburi kaba wariyey waxaabay arrintu noqotay inuu can abi hurayrata waa iskhilaaf saciidulmaqburi xadiidkiisa kuba yimioo waa intiqaadka uu keenay bal maalan taas koleyna xaafid maxajar raximah llahu tacaala halkan waa kaba hadlayaa markay ibnu abi dibi noqotiyo ibnu cajraan laysma baaldhigi karo ibnu abi dibi waa ninkaa xaafidka ee hiqada ah abumacshar markay riwaayadiisa noqotona bal maalan taas oo kale waxa weeyaan dee isaguna bal waa nin maqaal kuba sugan yahay markay riwaayadiisa noqotee ishkaalku wuxuu kaba imanaya cubaydullaahi ibnu cumar oo nin xaafida ah riwaayadiisa ayuu kaba ayuu kaba noqonaya weliba qolooyin kalena ay kuma raaceen marka la eego dariiqaas laakiin marka la eego ikhtilaaf kalena waaba jiraayo xadiidka kuba yimiye marka laysu wadageeyo waa riwaayaad layskuba celin karo waxaana meesha ah salmaan iyo abudarba xadiidka in lagaba wariyey dariiqa ibnu cajlaan ama saas oo kale inoo wax laguba xambaaray riwaayadan imika marka la eego imika abu hurayra ee iyada uu halkan isaga lagaba wariye dee uu markaa cubaydullaahi ibnu cumar kaba wariyeyna walow iyada riwaayadani ay dee bal maalan taas waata meesha ictiraad kagaba iman kara ay tahay oo bal maalan taasa haddana iyadoo dariiq kale laguba wariyo dariiqa abu hureyre oo cid la raaciyaa jirtee ikhtilaafkaa sanadka jira dariiqan bukhaari doortay ayaa ka ugu badan uguna raajaxsan uguna dabdisan oo bal markaa cilo saasa ma noqonayso kolley xaafid halkan khulaasadu taa la yimi waa taas kitaabkiisan muqadimada uu gaba dhigay hadyusaarina hadal intaa ka badan baa ku sugan laakiin khulaasadiisu taasay noqonaysaayo bal waa kalaam ikhtilaafkaa kagaba yimi laakiin ikhtilaafkii marka laysu wadageeyey riwaayaadka qaarkoodna dee riwaayaadkan ma qaabilayaanoo kuwana inoogaba xoog badan barhkoodna waa wax la jamcin karo marka dariiqan uu isagu doortay ee uu bukhaari doortay ayaana ah riwaayaadkaas kuwa ugu idqaanka badanoo riwaayaadka kalena ama marka la eego gees way waafaqayaan barhkoodna dee iyadaa kaba raajaxsan oo saasay tahay laakiin bal waxaan leynahay waa axaadiidii intiqaadku kuba yimi ayuu xadiidkani kaba mid yahay kitaabkeenan xadaana abulyamaani qaala akhbaranaa shucaybin can izuhriyi qaala daauusun daawuus baa wuxuu yidhi qultu libni cabaas ibna cabaas baa waxaan ku idhi dakaruu waxay sheegeen kalley qorooyinkii daawussamalaha kaba warinayeyna abu hurayreyabaa kaba mid ahaaye ina nabiya nebigu sala allahu calayhi wasalam qaala inuu yidhi iqtasiluu maydha yowmaaljumucati maalinta jumcada maydha waqsiluu ru'uusakum madaxyadiinana maydho waa ziyaado tandiifuun si aan dee ruuxa dee bal maalan madaxiisa ama timo badan leh ama taas oo kale dee waxyaalo marsado oo diidaya inuu waxaasi ay kaba zuulaan oo kale aanu isagaba dayn madaxiinana maydha oo jirhkiina biyaa wada gaadhsiiya wain lam takunuu junuban dad janaabaysanba yaadaynaa noqon hadduu ruuxu janaabaysaya dee waa maydhanaya maydhashadaa jirhkii wada gaadhsiinayo xataa haddaanu janaabo lahayn oo maalin jimco ay tahay salaadiina uu tegayo dee waxaa loo maydhanayaana waa salaada oo ruuxu haddii aanay salaada aanu tegahaynba maydhigan isaga dee lama farayo weeye yoomkan walow yowmuljumuca loo idaafeeyeyna waa salaada daraaddeed oo ninku hadduu yidhaaho markaan salaada ka soo baxaan maydhan doonaana uma noqonayso ee waxa weeyaan dee xataa haddaydaan janaabaysnayna maydha taas baa waxa weeyaan ay rasuulka ilaahay kaba sheegeen daawus waa taabici ibnu cabaas buu weydiinayaa si ugu sugo wa asiibuu asiiba min adiibi maxalushaahidku dee kolley duhnii baan ku jirnay walow halkan aanay duhnii noogu sugnayn riwaayada dambe waa xadiidu duruqdiise ayay kuba sugan tahay asiiba oo min adiibi diibna wax ka asiiboo marsada wuxuudgoonna dee waxa weeyaan si dadkiina aanay raayaxadiinan u dhibsan malaa'igta iyaduna joogtaana aanay u dhibsan udgoonna marsada taas baa ay nebigii kaba sheegeena bal ka waran buu leeyahay marka qaala ibnu cabaas ibnu cabaas baa wuxuu dhaha balgusul fa nacam maydhigu ha rasuulkii ilaahay dee waan ogahay oo waa yidhi oo uu amray waa ma diibo diibka falaa adri taa ma garanayo dee waa kollay ruuxu wixii uu maqlay inuu ama uu cilmi u laho inuu kuba gaabsado taas bay tahay muu odhan ma jirto taasi oo isagoo leh oo ka dhaqaaqaya inaanu isagu cilmiga aanu hayn ee iyada war uma hayo buudho taas anugu ma ogi laakiin dee saxaabo kala duwan ayaa inoo wariyay oo ay kaba mid tahay xadiidkii makaan kaba soo baxnay salmaan aw yamasu min diibi beyti xadiidkii aynu xalay soo marray abu saciid alkhudrina waa tii aynu kuba soo marrayba حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما الإبراهيم بن موسى الفراء حافظ ثقة شيخ البخاري هورين وصو مرو كتبت اللحدة الرواية كودا له لكن إبراهيم بن ميسرة أيانا حصوصنين إن هورو صو مري وانك imka daws kaba warinaya waa nin reer daa'ifa laakiin markii dambe maka degay waa nin xaafida isaguna oo aada u itqaan badan waana nin taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba midoo taabiciintii yaryarayd ama qoladii shanaad ee ruwaadda kutubta lixda ana guud ahaanba riwaayo ku wada leh ninkaas baa wuxuu kaba warinayaa can daawusin can ibni cabaasin radia allahu canhuma annahu ina cabaas waxa weeye mee daawus dakara wuxuu sheegay qowl nebiyi oo uu xusay isagoo ibnu cabaas doonaya inuu ka sugto qowl nebiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisiio fi lqusli yowma aljumucati xagga maydhiga jumcada laba maydho ah oo waa markaasuu sheego fuqurtu waxaan ku yidhi buuhi waa tan usluubkii u sheegay libni cabaasin ayamasu ruuxu miyuu marsanayaa asiibaya diiban wax udgoon aw duhnan maxalushaahidkii dee imika waa xadiid keliya labadiisa dariiq kii hore haddaanay ku sugnayn kan baa duhniga kuba suganye ama waxaan dee laguba dhaashado saliidii iyo wixii laba midka ahaa taas miyuu asiibayaa in kaana cinda ahlihi hadduu dee wuxuu haysto ehelkiisa agtii kuba sugan uu yahay fa qaala wuxuu ihi maydhigii dee waa ogaaye laa aclamuhu anigu taa ma ogi taas buu ibnu cabaas yidhi oo anigu bal maalan arrinkan ma ogi kolleynaayn dee waa taa waxaan leenahay isagii haddaanu ogeyn dee waaba saasoo ruuxu haddii wax la weydiiyo oanu macrifiyo cilmi u lahayn inuu la adir yidhaahaa waa dee arrinka aada iyo aad u mudan ee aadna waxa weeyaan dadka dalabada cilmiga iyo culimadaba looguma adkeeyo wixii aanay garanayn ama aanay ogeyn inay dhahaan laa adri ama laa aclamu taama ogi ama cilmigii ilaahayba uuba celiyo iyada bal matalan haddaanu isagu ogeyn dee ruux keliya inkastaba cilmigiisu haba badnaadee wixii jirayo riwaayaadkii ma wada koobin axaadiida badani waxay inaanu ka helaynaa un waa saxaabada kala duwan ee saxaabi keliya kama wada helayno dhammaanba waa taa aynu soo maray un axaadiida horena taasi ay nooguma sugnaydba oo waxa weeye duhniga iyo diibku labaduba way soo arooreen bal taasba weeye ee ina cabaas qusligii wuu ogyahay laakiin tan kale uu yidhi anigu taa war uma hayo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caley arrinkaa inuu sheegay anuu ma garanayo kolley xadiid isaga lagaba wariyo ibnu maaja ay soo saaray waman jaa ila ljumucati falyaqtasir wain kaana lahu diimun falyamasa minhu xadiidkaasna waa jiraaye laakiin xadiidkaas sanadkiisa ayaa dacfi kuba sugan yahay oo dee siux ibnu cabaas tanna wariye ibnu maaja iyabaa wariye bal markaa laakiin xadiidka sanadkiisa raawi daciifa kuba sugan oo tan inooma qaabilaye sidee waxaan kaba qaadanaynaa un saxaabadii kale axaadiida inoo warisay baabun yalbasu waa xidhanayaa ruuxu maalinta jumcada axsana maa kii ka u fiican yajidu helayo oo guud ahaan yoomkan majmacan weyn la ysuguba imanayo ruuxii maxaa loo jideeyey oo la farayaa waa inta uu kari karo isqurxintii iyo tajamul isnadiifintii maydhigii iyo wuxudgoon oo la marsaday iyo duhnigii iyo bal taasoo kale haddii bal ay umuurihii khisaashii fidradaba ahayd dee cidiyaha oo la guriyo taas iyana waqtigaa uuba baahanyayna kollay isaaladii way sooba gelayaan waxaa taasoo kale kaba mida dee dharkii fiic bal dharkiisa ka u roon inuu qaato maalinta jumcada bal maalan haddaba baabkana taasuu inooguma dhigtay iyadaynu waxyaala hore soo maro macnuhuna maalinta jumcada iyo majmaca weyne la ysugu imanayo ruuxu inta uu kari karo inuu isqurxiyo isnadiifiyo bal maalan wixii keenaya ama raayaxo ama taasee dadkii ay dhibsanayaan ama malaa'igtiina inuu kaba dhowrsado iska ilaaliyo xadaanaa cabdulaahi bni yuusufa qaala akhbaranaa maaliku can naaficin can cabdilaahi bni cumara ana cumar bna alkhadaabi cumar bnu lkhadaab ra-aa wuxuu arkay xullata siiraa-a macnaa waa badlad ama xullo noocaa ay ku magacaabayaan siiraa ama siyaraa maydhe siyaraa kolley waa nooc xariir kaba mid ahaa bay ahayd waxaanay barhkood yidhaahaan siyaraa waxaa looba yidhi khuduud bay lahayd xariira iyo duluuc sadee markaas toosoo kaleo dee sidan suyuurtaoo kale adigu liidliid saasay lahayd oo xariira bal wuxuu arkay la kulmay waa la iibinayay suuquna meesha kamuu dheerayn bedlad ama waa maro weyn oo dee bal waxa weeyaan xariira ayuu arkay oo cidda baabilmasiih masjidka albaabtiisa agtiisa kuba sugnayd waa lawahayo waa la iibinayay kale lafdiganiina xagga dabdigana ibnu qurqul buu sheekhu wuxuu ka soo naqlayaa inuu leeyahay dadkii mutqiniinta ahaa ee meeshan idqaaqka badan u lahaa waxaan ka dabdinay idaafo in la yidhaha xullata siyaraa oo xullada toore fadxa uun laguma daayo laysu idaafeeyo sida thawbu khasina bacdigoodna way tanwiiniyeen oo xullatan siyaraa oo markaa siyaraa ama sifay u noqon ama bedel bay xulladii kaba noqone bal taasba weeye ibnu qurqul buu saa kaba soo noqonaya bal kolley waa meelihiinii taasi ibnu qurqulkani cidda uu yahay iyo kitaabkiisan kolley kitaab buu leeyahay shahiira ee magaciisa iyo kitaabkiisa bal de waa ti a kolley umuuru idiin wada fududaayeen oo dhibyaraan imika loo soo heraye bal taabaa eegi doontaan insha allahu tacaala ibnu qurqul iyo bal maalan waa magaciisa oo dhan iyo kitaabkiisana w halkanu kuba yidhi ama ay wax ka soo naqliyeen kitaabku yahay albaabka masjidka ayaa lagu hayay macnaa waa la iibinayo iib baa loo bandhigayay fa qaala wuxuu uhi yaa rasuulullahi rasuulka ilaahi cumar baa odhanaya intuu tii soo qaaday uu soo qaadayba low ishtarayta haadihi falabistaa yowma aljumucati walilwafdi idaa qadimuu calayka low ishtarayta haddaad iibsan lahaydba haadihi tan waa xulladan oo falabista aad markaa xidhan lahayd ood xidhato yowmaljumucati maalinta jumca iyo welilwafdi marka wafdi yimaado eed wafdigii qaabilaysa idaa qadimuu caleyka markay ku yimaadaan lakaana axsana saasaa fiicnayd macnaa cumar muxuu soo bandhigay rasuulkii ilaahay xulladiibuu keenay way cajabisay quruxdeediyo taas rasuulkii ilaahay buu la jeclaystay wuxuu ku yidhi ba haddaad dee maradan ama xulladan aada iibsato oo markaa maalinta jumcada iyo aada soo xidhato wafdi hadduu kuu yimaadana markaad qaabilaysa aada xidhato aada bay u fiicnaan lahayd taas buu yidhi markaas faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa yidhi inamaa yalbasu haadihi tan waxa xidha namaadnu aadaato xasri wuxun baaba dee tan xidha oo ama xidhanaya man laa khalaaqa lahu fi laakhirati aakhira ruuxaan nasiib iyo xadi iyo dheef ku lahayn ayuun baaba tan xidha taas buu yidhi kolley dee xariir bay ahayd xariirtiina intii la xarimay bay ahaydee ragga lagaba xarimay ruuxa markaa xariirta adduunyo ku xidho isagoo la xarimay oo taa kuma xidhaana aakhira kuma xidho rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh siduu yidhi markaa ni aan nasiib aakhira ku lahayn ayuunbaaba tan xidho dee waa shay aan raggii uba bannaanayn xadiidku yalbaso axsana maa yajid buu u baabaysnaa kolley halka maxalu shaahidkuna ama halku kaba daliishanayaana waxa weeye cumar markii uu arrinkan ula yimi ee uu bandhigay ee uu ku yidhi bal haddii aad intaad iibsato aada maalinta jumcada soo xidhato way fiicnaan lahayd rasuulkii ilaahay kumuu diinin oo kumuu inkirin maalinta jumcada inuu xulladan soo qaato ama bedladan quruxda badan taas ee wuxuu jaanibka uu meesha uu uga joogsaday isagiina uu taasi waxay noqoton waa waxani inaanay in la xidhoba bannaanayn oo ay xariir tahay laakiin arrinkii ahaa atajamul liljumuca maalinta jumcada in laysqurxiyo iyada taa waa ku sugay oo ku daayo macnaha kumuu diidin taas waa halka imika uu sheekhu raximah llahu tacaala uu imika dee uu ka daliishanayo xadiidkan iyaduu marar kala duwan soo celin doono oo dee waxa weeyaan dee kitaabulibaas iyo meelo kaleba uu kuma soo celin doono xadiidka iyo dee in ka horeysaba haddaba markaasaa uma jaat rasuul llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi waxa uu timi xulalun xulal jamcu xullatin weeye waa labada marad ee isku midka ayaaba xulal la yidhaahaa dee imaka halkan xataa dee mid keliyo dee dheeroo jubbad oo kale ana hadday tahayna waaba layskagaba idlaaqi karaaye oo minhaa noocii kaba mida macnaa intaa dabadeed ayaa rasuulka ilaahay dee jihaadkii jihooyin kaba mid ah ayaa ama jesyaha loo soo qaado ama si kaleba ee mid keliyaba mayahayne nooc ama maalintaa xulladii kuwa waxoogaa kaba mida ama majmuuco kaba midoo ti ah ayaa rasuulka ilaahay soo gaadhay waa qaybiyey rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh fa acdaa wuxuu siiyey cumara bna alkhadaabi cumar bna alkhadaab radia allahu canhu minhaa xaala kownihaa minhaa xullatan xullatan minhaa xullad kaba mida mid kuwii kaba mida ayuu siiyey faqaala cumaru cumar baa wuxu uhi yaa rasuul allahi kasawtan yaa waad ihuwisay oo maradan baad isiisay walxaal qad qulta aad tidhi fii xullati cudaaridin ninkii cudaaridahaa xulladiisii maa qulta waxaad tidhi cudaaridku waa nin reer tamiima oo wafdigii reer tamiima waa la socday cudaarid ibnu xaajib baa la odhanayo kolley qadiyadana waa qadiyaadu ama waqtigani waa waqti dambe ayay ahaydba isagaana xullada dee ama waa nin boqoradii uba tegi jiray saa kisre iyo taasi xullada isagaa watay waa xulladuu lahaabay ahayd taa maalinta hore la iibinaya rasuulka ilaahayna uu u bandhigay cumar haddaba imika wuxuu leeyahy adigii baad isiisay adigoo markii hore yidhi xulladii tan la mid ahayd ee cudaarid lahaa inamaa yalbasu haadii man laa khalaqa lahu fi laakhirati adoo saa yidhi ayaad haddana isiisay oo bal adigii wixii adigu aa diiday aad weliba taagtay sheegtay ruux aakhira xaqi kulli inaanu xidhan ayaad haddana isiisay saas buu rasuulka ilaahi ku yidhi waqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu uhi innii anigu lam aksukahaa kumaan huwin adiga litalbasaa inaad xidhato kumaan siin weeye si adigu aad u xidhato waayo adiga kuma banaana ee laakiin inaad ku intifaacdo ayaan kuu siiyey cid ay u bannaantahay ha siiyo haba iibsado dee bal matalan taasoo halkaa lacagteedii ha kuba intifaace si inaad xidhato kuumaan siin fa kasaaha waa huwiyey macnaa uu siiyey weeye cumaru bnulkhadaabi radia allahu canhu akhan walaal lahu isaga u sugnaaday waa nin ay walaalo ahaayeen xagga hooyey ka walaalo ahaayeen oo bimakata maka kuba sugnaa oo mushrika gaalayna isagu wuxuu xeerinayo jaanibkii diineed ma jirtee kiibuu u hadiyeeyey oo uu siiyey cuhmaan ibnu xakiim baa laba odhanaya cumar xagga hooyey ka walaalo ahaayeen ma islaamay talo mise ma islaamin taas culimmadu waa waxay iskuma khilaafeen bal xadiidka kolley jaanib baan dee ka eegaynaayo waa jaanibkan maalinta jumcada oo ah rasuulka ilaahay markuu cumar dee u bandhigay bal wuxuu isku qurxiyo xulladana inuu jimcada soo xidho oo uu tan saa uba iibsado kumuu diidin oo kumuu inkirin markaa ruuxu inuu dharkiisa fiican qaato isqurxiyo maalinta jumcada iyo tasayun taqriirkan rasuulka marka la eego ayaan kaba qaadanaynaayo shay mashruuca weeye amaa dee umuuraha kale xadiidka inooguma sugan waa waxa inoo iman doona jaanibkan xagga xariirtana raggii uma banaana ruuxu waxaa laakiin dee jinsigii kale waa dumarkii ayuu uba banaayay shaygu hadduu imika xaaraam dad oo dhan ka wada yahay saa dee khabradii oo kale iyo iibkeed iyo hadiyadeed iyo bal waxaasoo dhammi ma banaana iyaduna ama waxaweyn laakiin kol haddii cid ay dee isticmaalkeedu u banaanya ay jirto hadduu ruuxiiba xariir iibinayo noocii dee dadkii uu banaanaa uu kaba iibinayo dhar dumar iyo waxyaalaha soo xariira ruuxu tumantiisna waa ku intifaaci karaa dee waana kaba shaqaysan karaa jaanib kalena dee cid buu u hadayn karaayo sanoo kale waxa dhacday iyadoo taasi ay timi noocyadani laga yaabaana waqtiganba inay ahayd inuu cali bnu abi aalib uu siiyey radia allahu canhu iyada taasoo kale uu markaa calina waxa weeye malaa isaga usaamana sidaasoo kale ahayd usaama intuu sooba xidhaa rasuulka ilaahi kuwa inkaruuri dee dumarkaaga siiya bal cali oo kalena uu kuba yidhi dee adiga sankumaan siina shaqiqha khuburan bayna alfawaadibi wey faadimooyinka adiga kula jooga dee uga dhig waxay hagoogtaan oo u dildilaaciyo u googooba dee kolley waa hooyadii faadima binti asan iyo faadima binti rasuulillaahi sala allahu calay wasalam iyo faadimo kaloo joogtay iyaduna bal markaa kol hadday cid ay u bannaantay jirto dee jaanibkaas intifaacii laguba intifaaciyay hadiye ahaan iyo hadduu kaba iibiyo ciddaas samanteed iyo waxyaalahaasi way badnaanaanaysaaba tan ama ruux gaal oo kale dee waxa weeyaan waa siladii raxm waa walaalkiibuu ahaa nooc sila weeye ilaahayna subxaana watacaala wakaa idhi laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi diini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruhum wey ina u ixsaan fashaan iyo taas oo ruuxii gaalka ahaa dee siladiisii qaraaba idinkaba dhexaysay siladiisaa guudnaa kolley way noo iman doontaa meelo kale inooguma iman doontaa ama kitaabkaba ay kuma sugantahe dee iyadna wax manciyo sharci an laysu diidaya ma aha bal xadiidka laakiin tasayunkii jumcadu way noogu sugayaan axaadiid kaleo iyada halkan kuba timi oo ibnu khuseyme iyo keyrkiiba ay wariyeen oo ruuxu inuu dharkiisa kuwa ugu mudan qaato oo kale bal rasuulka ilaahay isagoo dadkuna ay shaqaalo ahaayeen barhkoodna aanay dhar labaadba haysan maradan ay ku shaqo tegayaan ama beerihii ay kuba qodayaan in ay kuba iman jireen waaba u ishaaray inuu ay yeeshaan maro aan ahayn maraday kuba shaqaysanayaan oo maalinta jumcada ay u diyaarsadaan laba maro oo aan ahayn kuwa mihnado maalinta jumcado balkaa axaadiid kaloo dee inoo keenaysa tasayunkaas maalinta jumcada iyo dharka fiican in la qaataana oon intan ahaydna way jirtaa oo inoo soo aroortay babusiwaaki yowma aljumucati waa cadaashadii la cadaynayay maalinta jumcaha tadliifkii buu kaga mid yahay oo iyadana afkii la nadiifinayo dee waa wixii dee madharo afka uba ahaa siduu rasuulka ilahi yihi madharatun lilfami be oo afkuu dahaaro uba yahaye bal cadaygii la cadayanayay haddii siwaanka aan aalada kaba dhigno si aan duhni isticmaal u qadarnaan halkanna qadaranaynaayo baabu isticmaali siwaaki yowma aljumucati weeye waa aaladan dee siwaagga waa waxaan lagu cadayanayo isticmaalkii la isticmaalayay maalinta jumcada taas buu baabkeedii yahay kolkol isticmaalka naftiisana siwaaku way yidhaahaanoo iyadana looma markaa taqdiir uma baahanayno waqaala abu saciidin can nabiyi sala allahu calayh wasalam abu saciid wuxuu yihi isagoo rasuulka ilaahay kaba warinaya yastadnu waa cadayanaya kolley intani waa xadiid mucallaqa de laakiin inagama dheerayno baabu diibi liljumucati waa ti aynu xalay kusoo maray xadiidka abu saciid lafdigiisuna waa an yastadna oo ah inuu cadaydo taas baynu soo maray oo kaa mucallaqaa xalaytuu isagoo mawsuula inoo horreysiiyo aynu kusoo maray baabu diibi liljumuca xadiid kaluu inoo keenayaa sheekhu oo kuwa tacalluqsanuu cadayashada xadaثna cabdالlahi bn yuسufa qaal akhbarana maliku can abi zinaadi can ilacraji can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaala wuxuu yihi lowlaa an ashuqa ay lowlaa karahatu an ashuqa wey inaan cid aan nacayo inaan dhibo taas ama aan nacayo diidaya taasi haddaanay jirin calaa ummati ummadayda oo waxay mashaqo ugu sugan tahay oy dhibi uga imanayso aan faroon kuma kalifo aw amase cala annaasi dadka korkooda oo waa shaki min araawi calaa ummati amase cala annaasi kolley waxaad moodaanaa imaka marka la eego riwaayada dee sharaxa uu kuba sugan inuu lafdigan horreysiiyey oo lowlaa an ashuqa calaa ummati aw lowlaa an ashuqa cala annaasi oo kaba dhigay shaki min araawiye laakiin uu leeyahay riwaayaadka maalik iyo keyrkiiba iyadoo saasoo kaleo lowlaada dambe la soo celiya baan araga laakiin dusha iima qornaba taasi hoosa ama sharaxa ayay taas kuba sugan tahay ayay kuba sugan tahay macnuhu haddii aanan ka baqanahayn ama aanan nacahayn ummadayda inaan dhibo aw cala nnaasi la amartum waxaan amri lahaa bisiwaaki cadayasho maca kulli salaatin salaad kastaba maceeda oo salaad kasta ay tukanayaanba inay cadaydaan baan fari lahaa dee imanka jumcadii baan kuba jirnay ee dee salaadii bay kaba mid tahay oo dee kol haddii salaad kastaba rasuulka ilaahay uu fari lahaa ee wuxuu u daayay inuu dadka ku waajibiyo ay tahay uun waa isagoo mashaqada iyo dee iyo dhibka u diidaya ummadiisa oo hadday waxuu ku waajibiyey ay kaba tagaan dembi baa ugaba imanaya waqti kasta waxaa dhici karta inaanu u suurto galintaasi ama aanay u fududaan sidaa daraaddeed baa inuu amar waajiba kagaba dhigo ayuu ugaba tegay walow sunanimadkii uu imika uu joogo dee sunanimadkii uu baaqi yahay salaadii maxaa kaba mid noqonaysa salaadii jumcada oo weliba dad aada iyo aada u badan isugu imanayaanoo iyada la jideeyeyba tandiif siyaada oo ka badan salaadaha kale waxyaalihii loo jideeyey tandiifkiina uu soo gelaya cadaygii laba cadayanayay laamartum bisiwaaki maca kulli salaatin salaad kastaba maceeda inay cadaydaan baan amri lahaa xadiidka kolley lowlaadan waa tan ay yidhaahaanba dee xarfu imtinaacan limtinaac ama kalimatun waxa weyaan xarfu imtinaac liwujuud baan u jeedaayo ay kaba cabiraan suu baydaawi kaba soo noqonayo inay iyadu tilmaamayso cala intifaai shay lihubuuti hayri shay baa meesha ka baxayo wuxuu meesha ugaba baxay heyrkii baa jira oo iminka rasuulka ilaahay amarkii uu dadka amri lahaa in waxa weyaan ay cadeedaan maca kulli salaatin ma jiro wuxuu aanu u jirin ee meesha ka saaray waa mashaqadan wujuudulmashaqa mashaqa inay meeshii kaba imanayso iyo ay kaba imanayso bal taaba weeye xadiidku bal markaasintu ina tusayaa haddaan mashaqadan meesha ka imanaysa aanay jirin rasuulka ilaahay inuu dadka amrilaa weeye waxaana xadiidka culimmada ay uga daliishadeen inuu amarku markay noqoto seeqa amar ay timaado inuu wujuub keenayo wujuub faa'iideynayo laba dhinacna xadiidka way ugaba daliishadeenoo mid waxa weeye rasuulka ilaahay iyadoo dee inaynu ognahay inuu sunno yahay in la cadaydaa ayuu meesha wuxuu ka saaruu anfiyey amar meeshii inuu jiro waan amrilaa buu yihi haddaan mashaqo kaba baqanay markaa amar ma jiro sababtuna waxa weya amarkan la sheegayaa waa amarkii keenayay in wax lagu waajib uu noqdo oo amarkiibaa asalkiisu marka la idlaaqo uu keenayaa wujuub uu keenayaaba taas waayo sunanimadku dee kol hadday ruuxii ay u bannaantahay inuu iska daayo oo iskaba tagaa wax mashaqoo taa kuma sugan iyada maba jirto ee waxaanu kaba dhigay amarkii inay mashaqo ay kuba sugantaho dadka ay mashaqa ugaba imanayso shaygu sunno hadduu yahayna kol hadduu ka tegi kara mashaqa uguma jirto waa wixii ikhtiyaar uba leeyahayoo waa jaanibka lafdigan amar uu keenayo ama uu asalkiisu yahay inuu wujuub inoo faa'iideynayo ee bal markaa sunnihii weeye waajib maaha waxaanu rasuulka ilaahay u waajibin waayey oo deeta aynoo amri waayey wuxuu kaba baqday ama uu dee inay dadkii muslimiinta mashaqa taasi ugaba timaado shaygu waajibku ah hadday la iman waayaan way ku dambaabayaanoo halkaas dee waqti kastana waxaa dhici karta inay ilaalinba kari waayaan inay salaad kasta maceedii ay cadaydaan haddaba salaaddii waxay noo soo gelaya maca kulli salaatin salaaddii jumcada oo haddii salaadiiba guud ahaan marka la tukanaya ay sunno tahay in la cadaydaa salaaddii jumcaduna way kasii awleysan tahay oo ay kaba sii mudan tahay xdثna أbو mcmr qال xdثna cبdالوارث qال xdثna شhعyb بن الxbxاabi qال xdثna nas qاaل qاala rasuul الlahi slى الlaه عalيه وsلم rasuulka ilaahay wuxuu yihi أghartu kolay rijaashu waa rijaal reer wada basraa شhucayb بn الxbxaabna hadaynaan hore usoo marin waa nin iqo taabiciya waba ka anas ka warinaya taabiciintii yaryarayd weeye walow dabaqa ay kaba sii yar tahay koley bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-iba waxbay ka wariyeen ibni maaja baa kitaabkiisa aanoo riwaayo ku lahayn wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay aghartu waan badiyey calaykum korkiina fi siwaaki waa cadayashada oo macnaa waxa weeyaan adkayntaan idinku adkaynayo een waxa weeyaan idinku celcelinayo inaa cadayntaan aan idiin sheegayo waxyaalihii idin dee ajriga iyo thawaabka kuba sugan ee keenaya tarkiibintiis iyo in laydinkuba dhiiriyo taas baan badiyey oo agtartu calaykum waxaan waan ku xeeldheeraaday dalabkan idinkaba dalbayo iyadoonu waajibba ahayn oo waa kaa xadiidkii hore inoo tilmaamayo haddana celcelintan idinkuba celcelinayo ina cadayataan taas baan badiyey taas baa rasuulka ilahi kolle xadiid kalena rasuulka ilaahi muxuu yihi oo isaguna bukhaari kuba wariyay siiqa markaa jasmi ah oo mucallaqa asiwaaku madharatu lilfami mardaatu lirab cadaygu afka wuxuu u yahay aala dahiritaan uu dahiraya afkii ilaahina subxaana watacaala wax raalli gelinayaba weeye waa xadiid meel dambe inooguma imane bal xadiidku tu inoo faa'iideynayaa waxa weeyaanuun rasuulka ilaahay walow aanu inagu waajibin oo mashaqada kaba imanaysa ka dhalanaysa hadduu inagu waajibiyo taa ugaba tegay iijaabkiisa dee aad baa laynoogu adkeeyey waqtiyadii aada iyo aada balow ay tahayd in laba ilaaliyana dee salaaddii jumcada ayaa kaba midoo dad badan markaa laysu ay dee imanayaan o meel keliya laysuguba imanayo oo tadniifkii daahir iyo baadinba lahaaye layna faray ayuu qeyb ka mida noqonayaa baltan wey xadaثna mxamed بn kahiiri qaala akhbarana sufyaan can mansuuri waxusayni can abi waaili can xudayfata qaala maxamed ibnu sufyaan ka kaba dambeeya waa sufyaan thawri mansuurna waa inaa dee mansuur ibn lmuctabir xuseynna waa inaa cabdiraxmaan horeynu usoo maray abu waailna waa shaqiiq ibnu salama markaa xudayfa ayaa wuxuu hi qaala kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa qaama min alleyli marka uu kaco habeenkii wuu toosay salaad baabu u kacayaa yashuusu uu marmarin jiray faahu afkiisa muxuu marmarin jiray waa caday waa cadayn jiray weeye rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo markaa uu rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh habeenkii tooso uu kaco salaad uu kacayo afkiisa ayuu cadayga marmarin jiray waa yadluku dee waxa weeyaan faahu bisiwaak markaa salaaddii habeenimo oo weliba keligii uu ahay tahay walow dee munaajaadkii iyo umuurahaasba ay kuba sugayeen oo laysuba nadiifinaya haddii tan rasuulka ilaahay uu ilaalin jirayna salaada jumcada ee iyadu dad badanna ay isuguba imanayaane haddii aanu ruuxu isnadiifinna dadkiina ay dhibsan karaan malaa'igtiina ay dhibsanayso waxaa ibnu aadam dhibsadaba malaa'igtu way dhibsanaysaa iyaduna jaanibkani waa dee min baabi awla ayuu noqonayaa oo iyadna ilaalinta maalinta jumcada laba ilaaliyo waayo alfaadahan midna inooguma sugna lafdi jumca ee dee waxay cumuumaadkii cumuumkiiba inoo soo hosgelayaan waa qeyb ka mida ayay noqonaysaa waqtiyadaas iyo salaadaha rasuulka ilaahay uu cadaynayay baabu man tasawaka bisiwaaki kayri baabu xukmi man tasawaka ama bayaani man tasawaka bal ciddii ku cadayatay bisiwaaki ayri kayrkii caday uu leeyahay wixii kuba yimi ruuxu dee caday cid kale leeday hadduu kuba cadaydo olow dee ay habboontahay inuu iskaba maydho ama taasoo kale in shay iska jaa-isa weeyaane jawaaska jaanibkaas iyo banaanideeda ayuu baabkeedu yahay xadaثna ismaaciilu qaala xadaanii sulaymaan bnu bilaali qaala anahu qaala ismaaciilku waa ismaaciil ibnu abi weyso in badanaa soo maray bal waxaa la yidhaha xadiidkana dariiqiisu malaa waa isaga bukhaari baa dariiqa uu kagaba wariyey mooye cid kaloo saasoo kaba warinaysaa ma jirto qolooyinkii mustakhrajaadka ahaa dee dariiqa bukhaari unbaabay mareen markay waddo kale waayeen oo kale marka la eego sulaymaan ibnu bilaalna isaga ayaabay dariiqiisa uu malaa xadiidku kaba sugnaaday sulaymaan ibnu bilaalna sidan waxbuu ugaba wariyaa kolkolla waa sida iyada walaalkii markaa abubakar uuba dhexeeyana wuxuu kagaba wariyaa saynu hore usoo maray qaala wuxuu uhi sulaymaan ibnu bilaal qaala hishaam bnu curwata akhbaranii abi hishaam bnu curwa yidhi abahay baa ii waramay curwat bnu zubayr can caaishata radia allahu canha qaalat anaha qaalat waxay tihi caaisha dakhala cabduraxmaan ibnu abi bakrin baa soo galay gurigii rasuulka ilaahay weeye salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo waqtigii uu xanuunsanayey bal waxaa la arkaa maalintii uu wafaadayaba inay tahay waayo caaisha laabteedu saa ugu tiirsanaa wa macahu walxaal macahu maciisa siwaakun caday yahay yastadnu bihi uu ku cadayanayo cabdiraxmaan ibnu abi bakrin waa walaalkeeda weliba waa shaqiiqeedii gurigii buu yimi rasuulka ilaahayna waaba culus yahay xadiidkanna wuu soo celcelin doonaa in badan laakiin marka la gaadho halkii rasuulka ilaahay xanuunkiisa iyo wafaadkiisa iyo halkaas buu uba badnaan doonaa ee bal waxa weeye waanu caday baana gacanta uu ku haystay uu ku cadayanayo fa nadara uu eegay ilayhi xaggiisa rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa waa culisiya rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xaggiisuu dayey isagiibuu xaggiisii dayey fa qultu waxaan idhi lahu cabdiraxmaan baa waxaan ku idhi waxay dareentay rasuulka ilaahay inuu caday doonayo xaaladaa uu culus yahayna caday uu doonayo bal dee riwaayaad sida inooguma timaada iyadii baaba tiri miaan kuu qaada rasuulka ilaahay aada uma hadli karahayna madaxuu dhulaybeen markaasaa wuxuu ihi acdinii isi ayaan ku idhi cabdiraxmaan haada siwaaka cadayga iyo cabdiraxmaan fa acdaniihi wuu isiiyey waa cadaygii uu haystay ee uu ku cadayanayey fa qasamtuu waa gooyey intii uu ku cadayday weeye ee dee afkii uu kuba cadayanayay goysay qasmigu waa kasri iyo jebin markaa ay dee maaha inay cadaygii oo dhan kala jebisee waa intii uun waa sood marka ay noqoto kolleynaayn waa ruwaadda intooda badan siday halkan yidhaaheen oo macnaa kasartuho macnaa waa intii uu ku cadaynayay dee isaga intii bay kaba goysay weeye kariime iyo ibnu sakan oo kale qadamtuhu qadmina waxaa la yidhaahaaba alaklu biatraafi alasnaan weeye waa calaalin wax lagu calaaliyo ilkaha caaradooda laguba calaaliyo marka waa iyadoo jilcisay oo meeshii calaalisay dee kolley waa qasmigii dabadin uma madaqtu waan calaashaday oo ujeeddadu waa jilcin rasuulka ilaahay u jilcinaysa markay intii kaba goysay fa acdaytuhu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baan siiyey fa sanna bihi uu ku cadayday walxaal huwa mustanidun uu ku tiirsan yahay ilaa sadri laabtaydii uu kuba tiirsan yahay ayuu rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kuba cadayday xadiid koletuu inoo faa'iideynayaa waa mid weeyaane cadayga arrinkiisu suu aada iyo aada ugu adag yahay oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo aada u culus bal waa kaa uu tiirsanaa hadal aada oo kaba soo baxaya ma jirin waa maalintuu wafaadayey ayuu haddana kama tegina uu cadayday oo waa sida dee bal maalan waa ahaamiyada iyo waxa weeyaan siwaag iyo cadayguu leeyahay jaanibka kale wixii baabku inooguma baabaysnaa caday ruux kale leeyahy ruuxi ma ku cadayan karaa de haddii uu wax kala waayo oo uu iska maydho ama sidan oo kale intii iskaba gooyo dee haddii aanu ruuxan dee kolkol baa ruuxu laga yaabaa in ama dee kaba iyo qiiqsado waxyaala saasoo ruux kale cade haddaan intaasi aanu jirin oonu taasna aanu uu kuba cadaydo wax macnaco ku sugani maba jirto taaweyn baabu maa yuqra' fii salaati fajri onjooca xadiidkan baan kuba darayaa baabkan bayaani maa kii weeyey yuqra' la caqriyayay fii salaati lfajri salaada subax yowma aljumacati maalinta jumcaha maalinta jumcada salaadeeda subax bal suuradaha ay sunno tahay rasuulka ilaahayna aqriyi jiray ama bal waxa weeye badsan jiray qiraa'adeeda ayuu baabkeedii yahay xadaثna abu nucaymin qaala xadaثna sufyaanu can sacd bni ibraahima can cabdiraxmaan huwa bnu hurmusa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ay yaqra-u mid aqriya fi ljumucati salaada jumcada fii salaati lfajri salaada subax alif laam alif laam miim tanziilu asajdata anaa suuraddaas u aqriyayay salaada subax iyo wahal ataa cala alinsaan kolley riwaayada muslim say noo caddaynaysana ragcadda horena tanziil buu aqriyayey ragcadda labaadna hal ataa cala alinsaan buu aqriyayey kollayna in yoqrowdan tanziilu dee waa xikaayo suuraddan baa san ahayd oo dee aliflaamiim tanziilu waa si xarakadeedu ay ahaydba weeyo markay baab xikaayo tahayna acmaashan dee waxyaalahan dee imika ama in ha noqoto cawaamishan xarakadooduma muuqate siibaa laguma daaya ama asajdata iyada waa la nasbinayaayoo dee icraabteedii baa la siinayaa un ama tanziilu waxa loo rafciyey ama loo damiyey waa sidii ay ahayd baa looga xikaayoonaya haddaba suuradda tanziil ama sajta ayuu aqriyayay hala tacalinsaan labada ragcadoodna uu kala aqriyaya cibaaradan kaanana waloo aanay nas ku ahayn oo dee ay waxa weeyaan haddana inuu badsan jiray ama daa'imi jiray way keenaysaa laakiin dee kolkol wax uu ruuxu marar sameeyey isagoon marar kalena samayn kaana yafcalu waa la isticmaalaa oo waxa weeyaan haba faa'iidaysa wax soo noqnoqdee naskuma aha mudaawamo ee laakiin alfaado kaloo soo arooro rasuulka ilahi inuu taa badsan jiray ayaa iyada kuba sugan xadiidkuna ayaa inooba yimi xadiidkuna tu inoo faa'iideynayo inay mustaxab tahay labadaas suuradood salaadaa subaxee maalintaas maalinta jumcada la aqriyo bartaas xadiidku waa tu inoo faa'iideynayo in aimadaas dee reer madiine oo kale ama maalikiyada qowlkooda dee maalikiyo dee isaga asxaabtiisii iyagoo camalkii reer madiine yidhi inay tani way kaba dunaydna kolley kalaamkoodu halkan kolley qowl waa qowl marjuuxuu noqonayaa dee barhkood iyagu macno kale laba yimi oo yidhi aan iyagaba ahayn haddii dadkii ay dhici karto inay u qaataan inay waajibtay aan lagaba tegi karahayn bal awqaadda qaarkeed ha lagaba tagana taasi iyada wax baciida maaha oo wax maxduuri kuma sugnee laakiin sunnaba maaha in laba yidhaaho oo dee markaa reer madiine barhkood lagaba soo naqliyey ayuunbaad meesha leekayne bal waxa weeye shay mustaxaba weeye in maalintaa labadaas suuradood laba aqriyo bal taasba weeye bacd alculamaa baa kuba taga haddaan suuraddaa la aqriyayn inay habboon tahay suurad kaloo sujuuda ay kuba sugan tahay kolley taasna wax daliiloyn uba haynaa maba jirto bal axaadiidii baabka kuba soo aroortay intoodii badnayd wax sariixoo waa sujuudaya ku sugani ma jirtee laakiin riwaayad ibnu abi daa'uud iyo ay wariyeen iyo ayay taasi kuba timi aimada qaarkoodna xikmadda labada suuradood uu aqriyi jiray rasuulka ilaahay ayaa waxaaba idhaahaan labada suuradoodba waxaa kuba sugan nebi aadam abuurkiisii waa ku sugan yahay waxaa ku sugan qiyaamada iyo axwaasheeda iyo taasoo kale dee maalin jumcaana nebi aadam waa la abuuray qiyaamaduna maalin jumcay dhacaysaa marka umuurahaasoo ama abuurkii aadam oo labada suuradoodba kuba sugan iyo waxyaalo kuba tacalluqsan ama waxa weeyaan dee qiyaamo iyo umuuro ku tacalluqsan oo kuba sugan labaduba wax ama dhacay jumco ama dhici doono tan baabay adtaytay celcelintan iyo bal umuurahan iyada waxa weeye halkan kuba suganbe bal waxaan leenahay labada rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh waa aqriyi jiray daahirka axaadiiduna midba inkam uu aqriyi jirayna waa dhammayn jiray weye wallahu subxaana wa tacaala aclam aclam